إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada saaka oo jimco aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad sagaashan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe xukun xaduridda ah ayaa maalintii shalay ka dhacay deegaanka kunya barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kaasoo lagu fuliyey nin la shaqaynayo ciidamada dowladda federaalka waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dib ula wareegay deegaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan koox burcad koonfur afrikaan ah ayaa gudaha dalkaasi ku dilay laba nin oo soomaali ah kuwaas oo ka mid ahaa ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool waddankaas xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay heshiiskii shidaalka ee lala galay turkiga ay saxiixeen iyagoo aanan arkin qodobadiisa mid ka mid a siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in turkiga uu cadow ku yahay ummadda soomaaliyeed isagoona ku baaqay in maxkamad lasoo taago xasan sheekh maxamuud beelaha habargadiryo tuniya dega gobolka shabeellaha hoose ayaa diyo ku walqaatay magaalada kuwinya barrow ee gobolkaas warka dibadda dhegaystayaal saakay waxaad kaga bogan doontaan dowladaha bakistan iyo hindiya ayaa qarka u saaran inuu dagaal ka dhex qarxo intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door korona ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan iminkana u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا waa subaxnimo jimca taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay toddobaiy labaatanka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinac kalena ku beegan shan iyo labaatanka bisha afraad sannada laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada baay iyo shabeellaha hoose haddii aynu ku hormarno gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar iyo duqaan ku qaaday xerada ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka jasiir ah ee dhacda duleedka magaalada muqdisho ilaa iyo haatana ma soo garin faahfaahin dheeraada ku saabsan weerarka iyo duqeynta markaaniyo gobolka baay ee koonfurta soomaaliya ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qarax la beegsaday guriga uu magaalada baydhabo ka degan yahay guddoomiye ku-xigeenka magaaladaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolada dalka ayaa sare u qaaday weerarada ay ku naafaynayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ku dhowaad sagaashan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalkii ka dhacay deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka waramaya cabdalle mukhtaar war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ciwaan looga dhigay mujaahidiinta oo cagta mariyey taliskii riddada wargaadhi lix iyo labaatanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada kuna astaysan afar iyo labaatanka abril labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo khamiis ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhiggii ciidamada riddada ee deegaanka wargaadhi ee walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe saldhigga wargaadhi ayaa ahaa taliska ugu weynay shabeellaha dhexe ku lahaayeen ciidamada riddada ah ee loogu yeero danab kuwaas oo ah calooshod u shaqaystayaal murtadiin ah oo ay tababarkooda hubeyntooda howlgelintooda iyo maalgelintoodaba leeyihiin saliibiyiinta maraykanka ayna u adeegsadaan la dagaalanka shareecada islaamka ee soomaaliya war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri dagaal xooggan kadib waxay ciidamada mujaahidiintu allah fadligiisa si buuxda ula wareegeen saldhiggii iyo difaacyadii cadowga ee deegaanka wargaadhi oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii maanta lagu dilay lixdan murtad oo qaar ka mid ah bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay kow iyo labaatan kale cadowga lagu dilay weerarka maanta waxaa ka mid ahaa qabqablayaal murtadiin ah oo lafdhabar u ahaa dagaalka ashaadoladirirnimada ay saliibiyiinta iyo murtadiintu kusoo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale dagaalkan kusoo qhaniimaystay hub iyo sanad ciidan oo fara badan waxayna gacanta ku dhigeen maxaabiis ka tirsan ciidankii riddada ee la jebiyey war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesiyada towxiidku ka wadaan walaayaadka shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo hiiraan kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowgu xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka gunaanadka war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa eygeyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين xukun xaduriddaah ayaa maalintii shalay ka dhacay deegaanka kunya barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kaasoo lagu fuliyey in la shaqaynayay ciidamada dowladda federaalka haddaba fagaaraha xukunka ka dhacay waxaa inooga qayb galay mubaarak cumar
galabnimadii shalay fagaare ku yaala deegaanka kunyiburo ee wilaayada islaamigaha shabeellaha hoose waxaa ka dhacay xukun xadduridda oo ka mid ah xuduudda allah xadkan ayaa waxa uu ka dhacay musallaha weyn ee sayid maxamed cabdulle xasan ee deegaanka kunyiburow musallaha ayaa waxaa soo buux dhaafiyey qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada iyagoon isaga kala yimid xaafada ay ka kooban tahay magaalada kunyiburow xadkan ayaa waxaa lagu fuliyey cismaan macalin axmed oo da'diisa lagu sheegay konton iyo koo jir isagoon la sheegay inuu la shaqaynayay ciidamada dowladda federaalk ee jooga degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha ka aqriyay eedda loo jeediyay cismaan iyo shaqada u hayay dowladda federaalka waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane cusmaan macalin axmed konton iyo kow sano jir ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay ciidamada riddada joogta janaale intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay cusmaan macalin axmed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan la shaqaynayay ciidamada riddada joogta janaale waxay ii xilsaareen rag ka tirsan mujaahidiinta inaan soo dilo waxayna ii ballan qaadeen lacag dhan shan boqol doolar waxay i siiyeen lixdan doolar bil walbana mushaar ayay i siinaayeen anigoo hawshaas ku jira ayaa la ysoo qabtay markana qaadig ayaa fagaaraha ka sheegay xukun ka soo baxay maxkamadiioo adilada loo cuskaday iyadoona isla goobta lagula fuliyey waxay xukun u soo saartay sida tan koow in eedaysanaha falka uu ku dhacay uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xadurida ah saddex xukunkaas wuxuu ku sugnaaday iqraar waxaana loo uskaday qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suurat lmaa'ida aayadda konton iyo koowaad
deegaanada iyo degmooyinka dhac wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa marar badan sidan oo kale ka dhacay xukuno dil ah kuwaasoo lagu fuliyay rag lagu soo eedeeyey inay la shaqaynayaan dowladda federaalka iyo dowladaha reer galbeedka ee kusoo duulay dalka waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dib ula wareegay deegaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaarah yaasir cabdalla
waa muuqaal kooban oo la daaban karo qadar laba daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah kaasoo ay baahisay al-kataa'ib al akhbaariya laguna soo bandhigayo qaabka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ula wareegeen deegaanka istaraatiijiga iyo sooman oo ka tirsan gobolka hiiraan muuqaalka ayaad ku arki kartaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gudaha usii gelaya deegaanka sidoo kalena ku sugan buurta caanka ku yahay deegaanka iyo sooman ee wilaayada islaamiga hiiraan mid ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la hadlaya rakaabkii saarnaa gaadiidka ku safrayay waddada kuwaas oo goobta marayay xilligii ay mujaahidiintu la wareegayeen iyo sooman نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى رب العباد ومن جور الأديان لعل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتها والآخرة ضدك وحنوس عضان إلهي سبحانه وتعالى ضدك أضومه وديان ضدك حقيقة واسكم بيستان هيدا أضومه سوا مثل عقل ضدك كلكم بيستا مثل حاكم أمه ضدك كلكم بيستا مثل حقوقكم بيستا فكر يا أضوانكم بيستا ina ka saarno gumaysigaas oo waxaa waaye shay cibaadada maqalcaalamiinka aan dadkaan u saarno xaqiiqata mujaahidiinta intay u sacdiinayaan u socdaan ee diigooda gacanka ugu bixinayaan waa intaas waaye shareecada islaamka in laisku maamulo dadka shareecada islaamka ay harsadaan ee kitaabka ilaahay lagu dhaqmo nabi maxamed iyo asxaabtiisa waxay ahaayeen dadku muslimiinta dad u jilicsan gaaladana ku ad adag ay ahaayeen sidaasoo kaleente dad walaalahayna maanta waxaan ku kulana halkan تويتر وكل بدونا قلوك صوص عضو صلاة صوص عضو مرة وكل بدونا مفاتن وضد اللي بقول عشرة سألني يكون مريسين مفاتن وضد اللي بقول عشرة وقلنا ممكن سجري بروتي نمجري وابيدري موريان تنين جوكتي هاتك بالله وحلي لدي معاملة
مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود
dhowaan ayay ahayd markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab si buuxda ula wareegeen deegaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan halkaasoo ay isaga carareen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaankaas
koox burcad koonfur afrikaan ah ayaa gudaha dalkaasi ku dilay laba nin oo soomaali ah kuwaasoo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalkaas warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaarah maxamed qaasim dilkan loo geystay labadan wiil ee dhallinyarada ahaa ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka karayfontiin ee hoostaga magaalada cape town ee dalka koonfur africa kooxaha burcadda ee dilka geystay ayaa lagu waramayaa inay goobta iskaga baxsadeen kadib markii ay dileen labada wiil waxaana ay xarunta ganacsiga kasii qaateen lacago iyo agabyo kale oo muhiim ah sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah wararka ayaa sidoo kale tilmaamaya in ay goobta uu dilka ka dhacay ay soo gaareen booliska dalka koonfur afrika waxayna sheegeen in ay baarayaan balse hadalkaas waa mid looga bartay oo aan wax natiijo ah ka dhalan si kastaba dalka koonfur afrika ayaa waxaa si joogto ah uga dhaca dilal bareer ah oo loo geysto dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan xukuumadda waddankaasina waxba kama qabato dilal ka dhacaya xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in heshiiskii shidaalka ee lala galay turkiga ay saxiixeen iyagoo aanan arkin qodobadiisa faahfaahin ku aadan warkan waxaa inoo qaadaa dhigaya farxaana cali cabdulaahi iyadoo waddamo badan oo shisheeyey ay loolan xooggan ugu jiraan islamarkaana u xusul duubanayaan boobka iyo ka faa'iidaysiga khayraadka ku jira dhulkeena soomaaliya ayaa geesta kale turkiga oo ah dowladda ugu horraysa ee u hanqaltaagaysa gurashada hantida ummadda soomaaliyeed islamarkaana heshiis dhanka shidaalka kula jirta dowladda federaalka warar ka soo baxaya heshiiskaas baadilka ah waxay tibaaxayaan in heshiiskaasi uu dhigayo faa'iidada ka soo baxda shidaalka uu turkigu ka qodayo xeebaha soomaaliya in boqolkiiba sagaashan dowladdiisu qaadato halka villa soomaaliyana qaadanayso keliya boqolkiiba shan heshiiskan ayaa waxaa ansixiyey baarlamaanka dowladda federaalka iyaga oo aan si dhab ah u arag qodobadii heshiiska kuwaas oo hadda bannaanka u soo baxay xildhibaan fiyoore oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan arag heshiiskii ku saabsanaa shidaalka soomaaliya ee ay kala saxiixdeen dowladda federaalka iyo xukuumadda ankara markii baarlamaanka la marsiiyeyna ay gacmaha iska taagteen oo keliya annaga waxba noolooma qayn baasha aabbay leedahay aabbaheeda qaladka waa guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyihii baarlamaanka aada madoobay hadda mooshin ma laga wadaa mid ka daran maantay taagantahay waa midda sharcigan waa sharciganuna hor keenay annaguna akhrinuna mootiyey waxaana lagu qanciyey waa turkiya walaalaheen saan bay wadaan baarlamaankii baa tihiin ummadda soomaaliyeed khayrka ha ka hor istaagina arrimaha lama sheeg sheegi karo cadowgu waa badan yahay wuxuu kaloo sheegay suurtagalnimada inay soo baxaan heshiisyo kale oo ay ka naxdo ummadda soomaaliyeed kuwaasoo horey loo marsiiyey baarlamaanka balse ahaa kuwo isku hoos jira wuxuuna tusaale u soo qaatay hadal uu horay kaga dhawaajiyey wasiirkii gaashaandhigga ee xilka laga qaaday cabdulqaadir maxamed nuur waxaana la marsiiyey heshiis oo jumlo ah heshiiska jumlada ah ee na la marsiiyey baa waxaa ka dhalatay intaa soo heshiisood hadda waa aragtay wasiir gaashaandhig wuxuu soo qoray intaan joogay toban heshiisan saxeex waxaa suuragala heshiisyada ee maanta laga naxsan yahay tobanaan kaloo laga naxan inay soo baxaan sababtoo ah heshiiska maalinta aan ansixinay ayuu ka askumay waxaana aabba u ah guddoomiyaha baarlamaanka qaada madoobaha aabba u ah isagaa annaga guddoomiyihii noo ahaa anaa heshiiskan boqol iyo sagaashan arkaysid haddii fasiraada iyo kulle sharci yaqaano iyo dad baa kasii hadli doona sida hadda muuqato waa boqol kiiba boqol almost boqol kiiba boqol waayo khayraadka dalka wuxuu aadayaa turki annagu markhaatiyaan ka nahay si kastaba ha haatee dhulka soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa in uu ku jiro lix bilyan mitir kuyubig oo ah kayd gaas dabiici ah oo la xaqiijiyey iyo ilaa soddon bilyan oo fuusto shidaal oo badda ah saamiga dakhliga heshiiska xaaraanta ah ayaa dhaliyey muran xooggan dhankooda diblomaasiyiinta iyo falanqeeyayaasha dhaqaalaha ayaa sheegaya in heshiiskan uu halis ugu jiro mustaqbalka dhaqaalaha dalka soomaaliya dowladda federaalk ayaa dhowr mar heshiis baadil ah la gashay dowlado ay ka mid yihiin maraykanka iyo turkiga oo hadda wada olole uu ku doonayo xaalufinta shidaalka iyo khayraadka dahan mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in turkiga uu cadow ku yahay ummadda soomaaliyeed isagoona ku baaqay in maxkamad la soo taago xasan sheekh maxamuud waa kana cadinaan xaaji muxsin oo warkan la diyaaraa siyaasi mukhtaar oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in turkiga uu yahay cadowga ummadda soomaaliyeed islamarkaana uu dhibaatooyin u maleegayo bulshada waxa uu sheegay inuu xaaraan yahay heshiiskii uu xasan sheekh khayraadka soomaaliya ugu beylahiyey turkiga isagoo ku baaqay in maxkamad lasoo taago madaxweynaha dowladda federaalka marka waxa weeye dowladda turkigu cadowga soomaaliya ma hadeeraan leeyahay barriyaan leeyahay waa u sheegayaa hala iska jiro cadow soomaaliyeed weeye waa danayste waxaana arkayn buu qodayaa waxaana u jeedin buu qodayaa waxaana arkayn buu qadanayaa umada soomaaliyeed anigu intii tabarteeya waa maaragtay waa u digayaa waxaan leeyahay turkiga waa cadowga soomaaliya la iska ilaaliyo heshiisna ma ahayn waxay ahayd muwaafaqada dalka maaragta lagu lagu majaxaabinayay ahayd mana iska lahan shaqana kuma lahan waxa weeye waxaan codsanayaa ciddii heshiiskaa gashay waa xasan sheekh maxamuud maxkamad la soo taago ayaan codsanayaa waxaa sidoo kale uu ka dhawaajiyey in xasan sheekh maxamuud uusan lahayn hantida maguurtada ah ee soomaaliyeed keliyana uu ka leeyahay hoyga uu ka degan yahay hantida dalka soomaaliyeed ma lahan midda guurtada ma lahan midda guurtada ma lahan badda ma lahan beriga ma lahan wuxuu ku leeyahay arinta uu degan yahu ku leeyahay waa wax qabcana waxa noocaas oo kale ah madaxweyne dale inuu sameeyo mana la aqbali karo dowladda federaalka ayaa khayraadka soomaaliya ee bad iyo beriba u gacan gelisay dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka iyadoona aysan jirin cid kala hadasha amaba kala xisaabtamaysa oo aan ka ahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab beelaha bargadir iyo tun iyo dega gobolka shabeellaha hoose ayaa diyo ku kala qaatay magaalada kuunye barrow ee gobolkaas zakariya cumar ayaa faahfaahinta warkan inoo akhrinaya kadib munaasabada ballaaran oo ka dhacday deegaanka kuunye barrow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa maxkamadda maamulka islaamiga ah ee wilaayada shabeellaha hoose ee diyo u kala wareejisay beelaha habargidir iyo tune ee degaha gobolka shabeellaha hoose kadib markii nin ka soo jeeda beesha habargidir oo fala dil ah u geystay qof oo u dhashay beesha tuni waxaana madasha ay ka dhacaysay munaasabadda diyo wareejinta ka hadlay suldaanka beesha habargidir ee wilaayada shabeellaha hoose suldaan cabdulaahi maxamed abtidoon kaas oo lacagta diyada ah ku wareejiyey suldaanka guud ee beesha tuni galabta ayaa waxaan joognaa meeshii ugu dambeyday bixinteedii waana ay baxday waana wareejinay si sharaf leh oo walaalnimo leh waxaan ugu mahad celinaynaa bacdalaah beesha tuniyeed sida qiimaha badan oo idiyadaas bixinteedii nooga garab siisay iyo hadday tahay cafin wixii ay cafiyeen baa uga mahad celinaynaa intaa kadib waxaan ugu baaqahayaa dadka muslimiinta ah ee xaquuqdu ay kala geli doonto ama ay haddaba ku kala jirto inay kitaabka ilaahay usoo xukun tagaan wax ku kala qaataan sidoo kale waxaa isna munaasabadda diyowareejinta ka hadlay oo lacagta diyada ah guddoomay suldaanka beesha tunne suldaan maxamed cabduqaadir isagoona sharaxaad ka bixinaya qaabka loo qaaday lacagta diyada ah afartii shantii kun waxaan ku ballannay in saddex qaybood loo bixiyo laba sano gudahoodna lagu bixiyo saddex meelood min sideed biloodaa lagu heshiiyey sideed bilood isla markaas fadhigaas waxaa lagu bixiyey lacag toban kun ah soddoniyo shan kun aa soo hartay soddoniyo shantii kun waxaa lagu heshiiyey laba sano in lagu bixiyo saddex reetana loo kala bixiyo min sideed bilood sideed bilood ugu horreysay waxaa la bixiyey labaiyo toban kun sideeddii bilood oo ku xigtay waxaa la bixiyey labaiyo toban kun sideeddii bilood u dambeysay waxaa la bixiyey koob iyo toban kun lacagtii oo dhanna hadda waa ka wada qaadannay walaalihin wax aan ku leenahay ma leh ma ahan markii ugu horreysay ee maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay lacaga diya ah u kala wareejiyaan qabaa'ilada muslimiinta ah ee degaha wilaayaadka islaamiga ah balse waxaa wilaayaadka islaamiga ah ay martigeliyeen munaasabada caynkan oo kale ah kuwaas oo ay diyo ku kala qaateen beelaha muslimiinta ah warkan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan iminkana warka dibadda ah dowladaha bakistan iyo hindiya ayaa qarka u saaran inuu dagaal ka dhex qarxo waxaa cirkaas ku shareertay xurgufta siyaasadeed ee ka dhex taagnay dalalka bakistan iyo hindiya taasoo keentay in ra-iisul wasaaraha bakistan uu ku dhawaaqay in iskuday kastoo hindiya ah ku wacyiinayso qulqulka webiga sindiya loo qaadan doono dandaansi dagaal iyadoo ay sii kordhayso xiisada u dhexaysa labada dal ee dariska ah ee ku hubaysan hubka niyuuleerka dowladda bakistan ayaa kasoo horjeesatay awaamir ka soo baxday hindiya kuwaasoo lagu joojiyey heshiiska biyaha ee sindi wonteris waxayna soo saartay amaro lagu joojinayo dhammaan ganacsiyada kala dhexeeya hindiya xiisadan ayaa daba socota weerarkii dhowaan ka dhacay gobolka kashmiir ee hindiya maamusho halkaasoo lagu dilay lix iyo labaatan qof iyadoona lagu dhaawacay toddobiyo toban kale oo dhammaantooda ahaa dad shacab ah warkii dhegeystayaal subaxnimadan idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inagaynta dhegeystayaa warkeena subax waad ku mahadsantihiin